waa mahadsan tahay sabafaahmed shirkaas wuxuu ahaa wuxuu ka dambeeyey shirarkii hore oo dibheshiinkii shirkii albisaaba oo juba administration ay dowladda federaal iyo ku heshiiyeen maamulka hore jubbaland marka waa shir dibhes dhamaystirka dib u heshiisiintii soo socotay lagu gabagabaynayo oo dhammaan saddexdan gobol oo gobollada jubbooyinka iyo gada waxgarabkooda beelaha degan oo dhan ay kasoo qaybgelayaan waxaana la qabanaya haddii ilaahay kow iyo labaatanka september wuxuu socon doonaa muddo shan biri ah iyo lix maalmood oo mataqaanaa consultantiga iyo milkiska hoose kusoo bixi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo marka waxaa ku dhawaaqay oo istifaaf kartay madaxweyne ku-xigeenka maamulka juba janaal cabdullahi sheekh ismaaciil fartaad iyo gabadha ku-xigeenka ka ah dhinaca siyaasadda iyo ammaanka wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhexeeyo afaar gabadha la yidhaahdo ayaa ugu dhawaaqay aerobortka magaalada kismaayo marka insha allah shirkaas waa jiraa waana laga howlgeli doonaa muddo dhowa bisha agoosto gudaheeda wixii ka dambeeya qeybta damooda waxaa la diyaarin doonaa waxaa sheegtay ergooyinka kenya inay ka kala imaan doonaan saddexda gobol ee kale ah jubbada dhexe jubbada hoose iyo gedo marka ma jiraan tiro cayiman oo shirkaas ka qaybgeli doonta
wadadii dhowr boqol oo ergaa walow ani numberka saacda aanan hayn laakiin dhowr boqol oo ergaa ka qaybgeli doonto oo dhammaan qeybaha bulshada oo dhan oo aan ku rajoogeynaa inay gaarayso ilaa sideed boqol oo erge inay gaari doonaan aan rajeynaya maamulka kumeel gaarka jubba muddo ku dhow laba sano ayuu dhisan yahay marar badan shirar looga hadlay ayaa lagu qabtay kismaayo iyo muqdisho iyo nairobi addis ababa intaba marka maxaa hadda shirkan keenay xilligan in laqab in la qabto
shirkan wuxuu gabagabo u yahay shirkii hore shirarka hore waxay ahayn level siyaasadeed oo arrimihii oo khilaafka ah dowladda federaalka iyo maamulka hore oo jubbaland ka dhexeeya lagu dhamaystiray kii dhexana wuxuu ahaa isfahamkii mataqaanaa dadka jubbooyinka yuu ahaa oo malihii dagaalada ay ka dhexeen arrimahaas ku saabsanaa waa shacabka reer jubbaland oo dhan baa mataqaanaa ka wada feergalaya qaybahooda kala gidisan waana shirka ugu dambeeyay oo dib heshiinta oo shacabka reer jubbaland dhan ay isku gacan qaadi lahayen oo isku udxaaran lahayen
yaa idinka saaciidaya qarashka ku baxay shirkaas dowladdase door muhiim ku leedahay shirkan dhici doona dhawaan
shirkan waxaa naga saaciideynaya jamciyadda qurmaha ka dhexaysa naga saaciideynayso laakiin shirka waxaa hogaaminaya goligiisi iyo ergadiisi iyo qorshayaashiisa hogaaminaya maamulka jubba laakiin dowladda federaalka goobjooga ku yeelan doonta haddii laha yidhaah
xasan waxaa tahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka jubba marar badan waxaa soo noqnoqday heshiisya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubba ay wadagaleen sida arrinta ku saabsan dekeda iyo airbortka arrintaasi halkee ayay ku dambeysay
maya maya anaga dhinacana waxa kama soo noqonin dekeda iyo airbortka waxaa ka horeeya in kheyraadka dadka sida loo wadaagayo ay dowladda federaalka caddayso baarlamaankana la mariyo marka markaasay noqonaysaa in mataqaanaa la wadaago kheyraadkan waxa kismaani yaala iyo waxa xamar yaala si isku mid ah loo wadaago
su-aasha kale ugu dambaysa inta inaan ku weydiiyo waxay tahay arrinta ku saabsan maamulka koonfur galbeed oo hadda laleeyahay saddex gobol in la in la dhiso ama lix gobol in la dhiso arrintaas idinka fikir ahaan waa maxay mawqifkiina
annaga waa soo dhaweynaynaa lix gobol wax lilahaa ma jiraan gobola jubbooyinkii dala waa dhisan yihiin maamulkoodina mataqaanaa waa la ictiraafay qaramada midoobe intaasaa communitiga dowladaha dariska dowladda soomaaliya marka maadaama ninkaas ay ay deegaanada joogeen dib u dhaana ay u ahayd gobollo dhisan oo maamulkooda shaqeynayo iyo dad kale in isku xidho hadda aad baan ugu mahadcelinayna dowladda federaalka gaar ahaan prime ministerka iyo madaxweynaha iyo sbiikarka baarlamaanka hoos fiican bay qateen